waxaan ka tagannahay gobolka lugaari nabadgelyo barwaaqo qaraabo iyo wax ilaahay maahe cidka sii wata ayuu jiray maanta way jirtay xoogaa dad ah oo dhimato u badan oo ka cabanaya sixirka oo lacagaha iyo yani maaragtay xoogaa qiimaha doolarka oo kacsan laakiin usuujiinta waxa weeye arrintaas dawladdu go-aan bay ku gaartay doolarka qiimo bay ku samaysay door wanaagsan bay dawladdu iska saartay waa la qiimiyo qiimaha lagu sameeyey midabba maanta waa la isu sheegayo maaha oo afar iyo toban kun iyo toban baa laga dhigay afar iyo labaatan sorry afar iyo labaatan kun iyo labaatan
waayahay taliya dhalinyaro aan ahayn dadkii mudaharaadayay ayaa mar dhexe ee suuqa isugu soo baxay waxayna isku dayeen inay bilaqaysi ay sameeyaan arrimahaasi idinka ka amni ahaan maxaa idinka qorshaha inka qorsho ahaan dhalinyarada iyo meelaha ay markaas dhanaanbaxyada yari ka jireen anagu waa ku dhex jirnay tala aanu maqnayn naga ka shaqaynaayo marka laba arrimood baa isku qaldan midi waxa wey waxa weeye waa ammaanka midna waxa weeye waa waa waa waa qiimaha doolarka ammaanku boqolkiiba sagaatan iyo kun baa lagula karaa dalka wax ka dhaxaaya maanta garowe inuu dhisan yahay inuu fiican yahay in waxaan maalka ka biloola mahadcelin karo an hadda waxaan u malaynayaa laba bilood oo ayaana dhibmanan dariiqayda ka ahaa doorkin oo ka dhacay ilahay waa nagu jooneeyey laba bil baa ka dhacay dhibna waxaan kasoo qabanay galguduud dhibna hargeysaan kasoo qabanay lafaha waa gaduudan afar iyo toban dawaadan xabad baa maqanbaannaga saddex iyo saddex iyo tobankii kale iyo dadkii kakowahayna ran i badan baa jiray waa soo bandhignay waa seeginayo maxkamad baan saarnay markaanu saara iyaga isu jidaynay ammaanku marka halkaasuu marayaa cidda hadda wax ka wada oo ka fanjinaysana waa idaan daranayn oo caadisiyaala oo qofiyalala oo la yaqaan ayadana waa wax layska wada ogyahay oo dhaqan bay ahaan jirta oo mas-uuliyiinkaas intii laga bedelo haddana ma u sameeyo waxaasa waa waa daraan kusoo noqonayna ammaanku sida uu yahay isu sheegi mayno waa wax lagu saami karo waa wax guul leh waa wax cid walba la ogtahay waa waxa loo socdoo leyn kasta oo garaad leh marka ammaanku saaweyn
waayahay barashana waa kuu sheegay dawladda go-aan bay gaarsiina haddii dawladda go-aanka ay gaarsiina inaa mas-uulina anagu waajib iga tahay weli go-aan qaadashadii dad qabyo ay ka faydaa jirta ayagana waa wadnaa qawteediiyo sidii go-aankii dawladda ay siisay ka hor timaada sharcigaan keenayna waayahay taliya haddaan su-aal ku weydiiyo magaalada garowe ee caasimadda puntland waxaa habeenadii u dambeeyey ama bilahan kusoo laalaabanayay dhalinyarada ee moobeelada dadweynaha habeenkii ka furta mar kale waxaa magaalada laga dareemaa ama laga sheegay inay ka dhacday in baabuurtii dadweynaha ay baakinada ay dhiganayeen qeybteed habeenkii taayirada laga furto dadka noocaas ah ee amnigu tallaabo noocey uu ka qaaday
wadnaana waxaa ka garanaysa ilanaaga ku gaarto waxa adduunka ka dhacaayo maanta iyo waxa aynu ka hadlayno inta isu jiraan difrankaga u dhaxay waa garan kartaa nabadooda weeye nal xulaadooni iyo naljibiicnadooni duulka waxa ka dhacaayo ama bil ha ahaato ama arya ha ahaato ama qarax ha ahaato ama muskilo ha ahaato adduunka yani maaragtay waxaynu kaga duwannahay aada u tirin alkaanaa waxaa ku garanaysaa marka mawduuc baynu taaganna muhiimna waa wax hal ah oo yar oo wiilad yar yara ayaduna waa wax ka filan laba habeen iyo iyo iyo maalmo xaqiga la geeyo waana ku og jirnaa dawladdana laba